xiisadan ka taagan degmada owdhigle ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxa ay timid ka gadaal markii ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ay kula kaceen bulshada ku dhaqan deegaankaasi dhac dil iyo boob ay u geysanayaan hantidooda iyadoona wararka qaar ay tibaaxayaan in qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan degmadaasi loo geystay jirdil xoogan gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada dowladda federaalka ninka lagu magacaabo maxamuud axmed sheekh ayaa waxa uu saxaafadda uga waramay dhibaatada ciidamada dowladda federaalka ay ku hayaan bulshada ku dhaqan degmada owdhigle isagoona tilmaamay qaar ka mid ah saraakiisha ciidan ee dhibaatada ku haya bulshada degmada owdhigle degmada awdeedle guud ahaan dhibaata xoog lahaata ka jirto markii laga hadlo dhanka xaaladeeda markii la qiimeeyo ciidamada ku sugan ee bulshada qaabka ay u dhibaateeyaan iyo dhaqankooda markiiiyo dhibaato weynaa ka jirto bulshadan bulshada iska maskiin oo boqolkii sideetan beerale ee waaye labaatankana ganacsi waaye marka beeray ku tiirsan tahay niman hadda joogo taliyaha ururka shanaad ee nin farxaan malaay la yidhaahdo iyo abaaduulka ururka sideetan iyo afaraad nin maxamed wajareeda la yidhaahdo oo aad u dhib badan waxyaaba hataa maleeshiyaad hataa ay kusoo dhaqmo ku dhaqmo dadkan oo dad iskiin ah awoodaa loo sheegtaa ganacsatada baabuureyda beeraaleyda dhammaan dhibaata xooglaha lagu hayaa mafahad isagoo hadalkiisa sii watay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada dowladda federaalk ee degmada owdhigle ayaa waxa uu tibaaxay in askarta dowladda federaalk ee ku sugan deegaanadaasi ay ka qaadaan bulshada lacagabaad xaddhaaf ah islamarkaana ay intaa u sii dheer tahay jirdil joogto ah oo lagu hayo qaybaha kala duwan bulshada ku dhaqan deegaanadaasi bulshada dhibaateeyan oo lacag baad la weydiiyo dadka iska soo xirto la jukey habeenkii lix sac lala soo baxo ee su-aalooyin oo baaritaana ahayn la weydiiyo oo aad u qaafdaran macnaha haddii ninka oo labadiid oo yahay su-aalaha la weydiiyahay waa la yaqaanaa oo kiiska lagu baaro su-aalo oo waxaa la weydiinayaa oo waxa ay yihiin aan la fahmeynin oo aad u qaafdaran ma ahan markii ugu horreysay oo askar ka tirsan kuwa dowladda federaalka islamarkaana ku sugan gobolka shabeellaha hoose ay dhibaatooyin u geystaan bulshada deegaanadaasi balse marar kala duwan deegaanada gobolka shabeellaha hoose ay kaga sugan yihiin askarta dowladda federaalka laga soo calaamadeeyey dhibaatooyin isugu jira dil dhac iyo kuufsi ay u geysteen bulshada ku dhaqan deegaanadaasi iyadoona cabashada bulshada ku dhaqan deegaanadaasi marar kala duwan ay soo tabisay saxaafadda